when you need my love. And I know.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbuu kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa maalin sabtiya toddobada bisha janaayo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mida guddoomiyaha baarlamanka oo digniin u diray xildhibaanada baarlamanka xilli uu korom la-aan u baaqday kulan uu goluhu lahaa
qofkaan shaqada rabin oo maaragtay magaca un ka rabo waa qaldan yahay xildhibaanadu qofkii dhab ku noqoto khiyaaruu leeyahay waa isaga tagi karaa laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro xildhibaanadii walaalaha aad shaqadooda oryaamisa ma aha waan arrintaas waa nagu baratay dulqaad badan badan badanaa lagu soo jiray maalana shaqo dadkaan lalama tikanin dadka maaragtay iska maqan oo imaanaynin
waxaa kale oo aad maqli doontaan koongareeska maraykanka oo kevin macarty oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga u doortay afhayeenkooda kadib shan iyo toban wareeg oo doorasho ah barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka ambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dalka iiraan ayaa waxa uu sheegay in dil toogasho ah uu ku fuliyey laba nin oo lagu helay dembi ah in ay dileen nin mutadawac ciidan ah intii lagu guda jiray mudaharaadyada kaasi oo ah xukunkii ugu dambeeyey ee looga dan leeyahay in lagu joojiyo mudaharaadyada dalkaasi oo dhan ka socda oo hadda caqabad ku ah dowladda ka arrimisa dalkaasi garsoorka iiraan ayaa dadka la toogtay waxa uu ku kala sheegay maxamed mahdi karami iyo maxamed xuseyni taasi oo ka dhigaysa afar nin inta la ogyahay ee la toogtay tan iyo markii ay bilowdeen mudaharaadyada ka soo bilowday dhimashadii mahsa amiini eeraana ay kala kulantay dhaleeceyn caalamiya wakaaladda wararka ee miisaan ee garsoorka ayaa waxa ay sheegtay in raggaasi lagu helay dembiga ah in ay dileen ruuxullah ajamiyan oo isagoo xubin ka ahaa ciidamada mutadawiciinta ilaalada kacaanka iiraan ee basij gudaha magaalada karaj oo ka baxsan magaalada tehraan nofembar saddexdeedii kuwaasi oo la dhoobay magaalooyinka waaweyn iyagoo oo weeraraya xabsigana u taxaabaya dadka mudaaharaadaya kumanaan kurdiin ah oo ka kala yimid daafaha yurub iyo faransiiska ayaa isugu soo baxay magaalada baris si ay markaas u muujiyaan sida ay uga caraysan yihiin dil aan xal loo helin oo toban sano ka hor loo geystay magaalada baris caasimadda dalka faransiiska saddex haween oo kurdiyiin ahaa dibadbaxayaasha ayaa sidoo kaleeto waxa ay baroordiya ka muujiyeen saddex qof oo lagu dilay bannaanka hore ee xarunta dhaqanka kurdiyiinta ee baris laba toddobaad ka hor oo ay dacwad oogayaashu ku tilmaameen weerar cunsurinimoa inuu ahaa kaasi ilaa iyo toban bas oo ka kala yimid jarmalka netherlands switzerland iyo belgium oo ay hareero socdaan baabuur boliisa ayaa waxa ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaasha kurdiyiinta bilowgii socodka meel u dhow saldhigga tareenka ee gardu nord ee waqooyiga baris banabaxa ayaa waxaa lagu soo beegay sanad guradii tobanaad ee ka soo wareegatay dilkii sakin kansis fidendogan iyo leyla selemezo oo dhacay bishii januari sagaalkeedii ee sanadkii labada kun saddex iyo tobankii kansis waxa uu ahaa aasaasihii xisbiga shaqaalaha kurdistan ee b k k oo turkiga maraykanka iyo midowda yurub ay u aqoonsan yihiin kuwa hargicisa dadka u dhaqdhaaqa kurdiyiinta ayaa tuunsan in sirdoonka turkiga ay ku lug lahaayeen dilka ninka weerarka geystay oo looga shakisan yahay inuu ahaa muwaadin turki ah ayaa waxa uu ku dhintay xabsi ku yaalla faransiiska ka hor inta aan kiiskiisa maxkamad la geyn saraakiisha turkiga ayaa wakhtigaasi soo jeediyey in dilkaasi uu qayb ka ahaa khilaaf gudaha oo u dhexeeya dhaqdhaaqayaasha kurdiyiinta ama iskuday lagu doonayey in lagu carqaladeeyo wadahadallada nabadda warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamuud nuur sheekh aadan mudoobe ayaa waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin mudanayaasha aan soo xaadirin kulamada golaha isagoo tilmaamay in xildhibaankii fasax la-aan maqnaada lagu qaadi doono xeer hoosaadka golaha u yaalla hadalkani ayuu guddoomiyuhu sheegay iyadoo maanta uu baaqday kulan golaha shacabku uu yeelan lahaa wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho kulanka baaqday ee uu maanta lahaa baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya ayaa lagu waday in akhriska koowaad lagu mariyo hindise sharciyeedka cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dhowaan lasoo marsiiya golaha xukuumadda sababta uu kulanka u baaqday ayuu guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur ku sheegay inuu yahay kooramka fadhiga loogu talagalay oo aan buuxsamin oo la yimaado baarlamaanka lasoo xaadiro sacadii lagu talagalay lasoo xaadiro qofkaan shaqada rabin oo maaragtay magaca un ka rabo waa qaldan yahay xildhibaanadu qofkii dhib ku noqoto khiyaaruu leeyahay waa iskaga tagi karaa laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro xildhibaanadii walaalahaaga shaqadooda oryaamisa ma aha waan arrintaas waa nagu badatay dulqaad badan badan badanaa lagu soo jiray maalina shaqo dadkaan lalama tikanin sidaas daraaddeed maanta waxaan rabaa fariintii ugu dambaysay inaan farno oo aan waajibaadkeena aan isu sheegno aan isxiqaano qof kastana sharci u hogaansamin gudoomiyaha ayaa waxa uu qeexay inaysan suuragal noqon karin in golaha sidan uu ku sii shaqeeyo haddii aanay xildhibaanada bedelin qaabka uu hadda xaalku yahay waxa uu guddiga anshaxay xeer hoosaadka golaha uu ka codsaday in loo soo gudbiyo tirada xildhibaanada kulamadii ugu dambeeya aan soo xaadirin fasax la-aan guddi waxaan leenahay nidaamkean ilaalinayo oo guddi la yidhaahdo guddiga xeer hoosaadkii anshaxa la yidhaahdo ayaa jira nidaamkeena oo ilaaliyo baarlamaanku baarlamaanku doortay oo looga magacaabay guddigaas oo guddoomiyaha uu ka yahay xildhibaan cabdisamed waxaan ka codsanayaa kalfadhiga intuu socday dadka maaragtay iska maqan oo imaanaynin ama magaalada ha joogeen ama fasaalaha dibadaha iskaga maqnaadeen fasaalaxaan ku maqan shaqo ku maqaneen oo iska maqan liiskoodaan ka rabna xildhibaan cabdifitaax qaasim iyo xildhibaan qaali shire oo saxaafadda kula hadlay bannaanka hoolka baarlamanka ayaa dhaliilay mudanayaashii maanta golaha ka baaqday ka xunnahay in uu baaqdo oo kooram la-aan aawadeeda u baaqdo kulankaas isaga ah waxaana dareemayaa xoogaa in aysan xildhibaanadu runtii wax diirada iska saaraynin ama mas-uuliyadda iska saaraynin howsha loo igmaday saad la socoto waxaa dagaal adag lagula jiraa oo dabargoyn ah kooxahan khawaarijta ah oo aan rabno insha allahu tacaala sanadkan gudihiisa inaan guulo waaweyn ka soo xaqiijino sida haddaba aanan aan dhulal waaweyn oo aad u fara badan oo ballaaran logala wareegay waxaa la socotaan shuruucda marka waa garbaha ay ku duulaan golaha fulinta golaha fulinta go'aan ma qaadan karo nooc walba uu leeyahay iyo hay-adaha hoos yimaadaba go'aan ma qaadan karaan hore uma socon karaan ma shaqayn karaan waajibaadkooda ma gudan karaan mas-uuliyaddooda ma qaadi karaan haddii oo waxba lagama weydiinayo haddii aanay helin shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen sharcigan hadda wuxuu muhiim u yahay udubdhaxaad u yahay lafdhabar u yahay ee muxuu ahaa hay-adaha amniga gaar ahaan sirdoonka qaranka maxaa u matalaysaan dadka haddaadna awoodin inaa imaataan ama aad soo xaadirtaan ama aad soo buuxisaan kooramka soo buuxiyaa idin leeyahay dhammee- dhammee- soo dhammaystira mataqaana shaqada la idinkugu talagalay imaada haddii aadnan awoodin ama aad jirro jirtaan ama aad problem jirtaanna soo sheega dee marka hore haddaad soo sheegtaan inaanan imaan karin ama aadnan awoodin kollaytaba xogaryuhu ma uusa soo dhigeen meesha waa idinku dhaleecaynaya shaksiyan anaa idinku dhaleecaynaya marka laga soo tago guddoomiyaha iyo xoghayaha iyo marka laga soo tago iyo mataqaanaa een guddoomiyahaba iyo guddoomiyaasha dhammaantood markii laga soo tago anaa idinku dhaleecaynaya wardadaa matashaan dadaa idin sugaay dalaa idin sugaay xaaladda lagu jiraa ogtihiin waxyaabo badan dartiin ee waxay yaran yihiin soo dareera guryaha ka soo kaca mataqaana mas-uuliyadda ilaahay idiin dhiibay ummaddan idin dhiibatay oo shacabka ku matalayseenna u soo xildhibaanada qaar ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in hal waddo oo keliya loo sheegay in dhismaha xarunta golaha ay ka soo galaan taasina ay ku abuurtay qalqal xagga amniga ah bilooyinkii u dambeeyey fadhiyada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa dhowr jeer u baaqday kooramka oo aan soo buuxsamin cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
kevin mccarty oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa wareegii shan iyo tobanaad loo doortay afhayeenka aqalka kongareska ee maraykanka subaxnimadii hore ee sabtida maanta kadib markii uu tanasulaad badan u sameeyey koox ka mid a garabka midig ee mayalka adag oo su-aalo badan ka keenay awoodda hogaamintiisa warbixintan ay v o a iyo reuters doorashada afhayeenka cusub ah ee aqalka wakiilada maraykanka ay ka qoreen waxaa noo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan kadib shan iyo toban wareeg oo codayn ah oo la qabtay muddo shan maalmood oo xiriir ah iyo tanaasulaad uu sameeyey garabka midigta fog ee xisbigiisa xildhibaanka laga soo doorto gobolka california kevin mccarthy ayaa ugu dambeyn loo doortay inuu noqdo afhayeenka golaha wakiilada maraykanka macarthy oo konton iyo toddoba jir ah ayaa muddo sannado ahba doonayay inuu noqdo afhayeenka golaha wakiilada toddobaadyadii lasoo dhaafay waxauu si isdabajooga ula kulmayay xubnaha jamhuuriyiinta si uu u xaqiijiyo codkooda laakiin afar iyo toban goor waxaa diiday ilaa labaatan xubnood oo ka tirsan xisbigiisa macarthy ayaa helay laba boqol iyo lix iyo toban cod isaga oo waayey hal cod oo ka mid ah tirada looga baahnaa guushiisa wareeggii afar iyo tobnaad iyadoo koox yar oo garabka midig ah ay taaka u dhigteen inkastoo uu ballan qaaday kharash dhimis iyo tanaasulaad kale taasi oo sababtay inuu ku guulaysto codadka qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada garabka midigta fog ee xisbigiisa oo horay u diidanaa codka ugu muhiimsanaa ee uu macarty raadinayay ayaa ahaa kan xildhibaanka mayalka adag ee matt gates oo ka aamusay halkii uu kaga codayn lahaa macarty xubno ka tirsan hogaanka xisbiga jamhuuriga oo uu ka mid yahay macarthy ayaa dul dhoobtay gates oo laga soo doorto gobolka florida muddo daqiiqada ah iyagoo isku dayayey inay ku qanciyaan inuu bedelo go-aankiisa ka hor intaa macarthy uusan aqbalin guuldaradii afariyo tobnaad macarthy ayaan marnaba muujin inuu ka hari doono tartanka uu ku doonayo inuu ku noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada gacanka hadal kooban ayaa ka dhacay goobta doorashada iyadoo mike rogers uu handaday gates laakiin xubnaha kale ee xisbiga ayaa dejiyey rogers codayntan ayaa waxa ay jahawareer ku riday golaha wakiilada kadib muddo toddobaad ah oo codayn isdabajoog ahi ay socotay taasi oo iftiimisay kala qaybsanaanta ka dhex jirta xubnaha xisbiga jamhuuriga waa markii ugu horreysay tan iyo kun iyo siddeed boqol iyo konton iyo sagaalkii ee xarunta koongareeska maraykanka ay wajahdo doorasho ragaadisa howlaha shaqo ee xubnaha koongareeska waan ku faraxsanahay inay soo idlaatay doorashadii ayuu macarthy yidhi kadib guushiisii madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambaliyeeyey kevin macarthy isagoo sheegay inuu diyaar u yahay in wada shaqayn ay dhex marto hogaanka xisbiga jamhuuriga waxa aan u diyaarsanahay in aan la shaqeeyo jamhuuriyiinta marka aan awoodo waxaana ay codbixiyaashu caddeeyeen inay ka rajaynayaan jamhuurigu in sidoo kale ay u diyaarsan yihiin inay ila shaqeeyaan ayuu yidhi
waxaad dhegeysteen warbixintii v o a iyo reuters ay ka qoreen doorashada afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada maraykanka waxaana soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waa kan cabdiqaadir maxamed bursar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan sheegay in sanadka cusub ee uu noqonayo sannad adeeg iyo waxqabad ay la timaado dowladdiisa isagoo jeediyey khudbad ku aadan sannadka cusub ee ayuu madaxweyne sheegay in sannadkan uu noqonayo sannadkii dib u xoraynta dalka sugidda amniga dhammaystirka dastuurka qabyada ah dhismaha ciidamada iyo hay-adaha dowladda deencafinta iyo arrimo kale
sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dib u xoreynta dalka sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka geedi socodka ee deyn cafinta soomaaliya ay ka madax banaanaan lahayd deynta sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee aan maanta haysanno sidoo kale waa sanadkii tayaynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida dhammaan oo waataan hadda ka hadlayay siyaasiyadna waa looga heshiiyey farsamo ahaanna waa la wadaa aan u lahayn waa sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteenna waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino oo tacliin dadka danta yarta ah ee soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii sugidda amniga amni waara oo qaab dhismeedya leh oo shuruuc leh oo nidaam leh sanadkii dalkeenna uu yeelan lahaa waa sanadka ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis waa sanadkii xasilooni siyaasadeed la gaari lahaa oo dastuurka meel uu gaari lahaa oo isfahamka siyaasadeed ee dhammaan heerarka dowladda federaalka iyo hay-adaheedu ay gaari lahaayeen oo siyaasadeenu siyaasad xasilan oo la garanayo waxa beri soo socda haddii alla yiraa ayna u noqon lahayd waa sanadkii diiwaangelinta dadweynaheenna dadkeenna inaan diiwaan gelino meel kasta iyo degaan kasta ay joogaan aqoonsi muwaadinnimona aan siino sanadkii aan xaqiijin lahayn waayo haddii alyira waa sanadkii dhammaystirka dhismaha hay-adaha qaranka soomaaliya komishinadii dastuuriga ahay kuwii kale oo madaxa banaanay kuwii kale oo hay-adaha u adeegi lahay ee aan dowlada wasaarad bas kama koobanta eh hay-ado kale ka koobantaa oo naga maqan haddana waa sanadkii la dhisi lahaa oo la dhaqan geli lahaa ilaahay idankiis sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dejinta shuruucda shuruucdii lagu xaqiijin lahaa sareynta sharciga waana sanadkii dhowrista xuquuqda aadanaha bisha janawari laba kun iyo labaatan iyo afar annaga oo ku guulaysanay dhammaan himilooyinka iyo yoolalka ay dowladdu higsanayso aniga oo ka codsanaya muwaadin kasta inuu kaalin ka qaato dadaalka uu lagu hiigsanayo dowladnimo waarta
haddaba axmed kabowle oo ka faalooda arrimaha geeska afrika ayaa weydiiyey waxaa oga baxay khudbadda madaxweynaha ee sanadka cusub iyo sida ay ku qabsoomi karaan arrimaha uu sheegay in sanadkan ay dowladdiisa qaban doonto
waxaa iiga baxay run ahaantii in madaxweynuhu uu aad yo aad u saaraya amniga prioritiga koowaad waxaa iga baxay in uu raadinayo taageerada shacabka soomaaliyeed oo u raba inuu aad aad u dhiirageliyo madaxweynuhu wuxuu kaleetoo ka hadlay dimuqraatiyayshanka dalka in awoodda dalka shacabka loo celinayo madaxweynuhu waxyaalaha kaleeto oo uu runtii muujiyey waxay tahay in wadatashi uu geliyey amniga iyo howlgallada taasoo uu kala hadlay maamul goboleedyada uu soo qaato doorkoodii meesha uu ka caddeeyey marka sanada laba kun iyo afar iyo labaatanka madaxweynuhu inuu dalka soomaaliyeed diyaariyo oo amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dimuqraati ahaanba inuu diyaariyaa sawirkaas iyo khudbadiisa ka dhex muuqata waa gartay marka qodobada waxaa ku jiray dhismaha ciidamada iyo in amisom sanad kadib ay kala wareegi doonaan ammaanka guud ee dalka marka bal arrinka qodobkaas oo kale ka waran
dhismaha ciidamada aad iyo aad ay ay muhiim ugu tahay dowladnimaday saldhigna u taha runtii madaxweynuhuna wuu muujiyey waana baahi loo qabo oo ka maqan structurekii ciidanimadu soomaaliya way ka maqan tahay soomaaliya waxaa weeye xoogaa waa waa tababaran yihiin laakiin qaab maleeshiyo ayay weli loo shaqaynayaa xaruntii istraatiijiyadda malaha waahdi waxbarashadii malahan yani hadda howlgalaa lagu jiraa waktigeediina waay runtii waxaan rajaynaynaa in uu ka shaqeeyo madaxweynuhu sidii uu isugu dhafi lahaa ciidamada militariga soomaaliya si professionaalana ay u howlgalaan heer kasta oo ay kala yihiin kala wareegida amisomna waxay ku xirantaa runtii hadba sida ciidamada soomaaliyeed loo diyaariyo oo awoodda waa in loo geeyaa dowladda dhexe sida ay ku hayran lahayd waa in laga shaqeeyaa maamul goboleedyada iyo dowladdu waa inay isku raacaan amniga guud in oo dalka lagu wareejiyo dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyo yacni dabaqadahaas oo dhan markay kasoo baxaan amisom lagu wareejin karaa ammaan laakiin hadda waxaan isleeyahay aniga labada kun iyo afar iyo labaatanka uma diyaarsana dowladda soomaaliya inay amniga guud kala wareegto amisom inta dowladaha federaalku ay weli awoodo leeyihiin oo hubkooda haystaan oo hubka shacabka iyo qabaa'ilada uu gacanta ugu jiro amniga adigoo soo koobaya dastuurka in la dhammaystiri doono ayaa ku jirtay muddona wuu soo jiitamayay dastuurka marka sidee isleedaa waa lagu dhammaystiri karaa muddadan sanadka ah dastuurka qabyada
horta dastuurka qabyada wax uga baxa waxay tahay inuu helo codka shacabka inuu helo codka shacabkana waxay ku xiran tahay inuu helo amniga dalka oo dowladdu ay gacanta ay ku hayso oo dadku ay xaquuq u leeyihin inay ka hadlaan dastuurka inay ka hadlaan tiina ma jirto oo meelaha qaar al-shabaabaa haysta meelaha qaar waxa waaye dadka gaajo iyo abaar iyo dhibaata ka bixi laayihiin horta laaki waxa weeye in kow muhiimadda koowaad la siiyo amniga la siiyo dastuurka lagu xijiyo kabacdina waman wafood si loo heli lahay dowladdu ay ka shaqaysa laakiin amniga priority kow labo saddexa oo xataa ciidamada laftirkooda la bar xaquuqda ay ku leeyihiin dadka shacabka oo aysan ahayn inay qorayga iska wadaan dastuurka waxaa ka horeeya amniga dalka oo violenciga ay gacanta ku qabsato dowladda soomaaliya kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha geeska afrika isagoo ku sugan dalka uganda ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhinaca kale in ka badan soddon qof ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo toddobaadkan kooxda shabaab ay ku weerartay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo ka mid a meelaha dowladda soomaaliya ay dagaalada kula gashay kooxda al-shabaab guddoomiyaha degmada maxaas muumin xalane ayaa khasaaraha dhimashada ee qaraxyadaasi oo ahaa kuwo xoogan uga warramay wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane walaal aada u mahadsan tahay waxaa kusoo gordhaa laba qofood oo dhimatay oo dib kasoo baxday qofna burburka dhismaha laga helay qofna oo ku dhintay saalka muqdisho ku dhintay labadaas qofoodan saalaa markaan wada hadlayna kadib kusoo qorortay tirada guud marka dhimashada meeqa waa inta aasteen soddon iyo koob bay noqonaysaa wallaahi walaalka xaaladda hadda waa iska degan tahay laakiin waxaan gurigno la daalaadhacaynay maxaan ku sheegay dhismooyinka dadka ku dumay aan dib u guroynay wadooyinka xirmaan furoynay shakay magaaladan guroynay dadkii oon baadigoobeynay qofka meel ugu tagnay carruurtii dhuntay oon baadigoobeynay waxyaalahaas hadda kor ku mashquulsanaynay xaaladuna hadda waa degan tahay guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure nuurow noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dhambaalka ugu horreeya ibraahimow aabbo maxamuud faarax cigaal iyo qoyskiisa adeer faysal faarax cigaal iyo qoyskiisa adeer yuusuf faarax cigaal iyo qoyskiisa adeer cabdulaahi faarax cigaal iyo eedo milgo faarax cigaal eeda caasho faarax cigaal iyo hooye faadumo cabdi nuur bile hooyo xamdi cabdi nuur bile iyo cabdi xasan cabdi nuur bile cabdi maxad cabdi nuur bile iyo qoyskooda waxaa kaloo ku jira cabdi cabaas cabdi nuur bile dhammaan dadkaas waxay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan cabdiqani maxamuud faarax iyo marwadiisa samiir ismaaciil haybe oo dhowaan ku aqalgalay deegaanka qaydarka badda oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu nooga yimid maxamed xuseen waasuge yaanya iyo cataas odowaa jimcaale iyo cabdulaahi cali cusmaan moobla iyo cusmaan maxamuud sheekh cusmaan carab iyo cali maxamed xasan cali hindi iyo cabdiraxmaan axmed cumar doodaye bashiir cali daahir maxamed cabdulla xasan sidi xasan cali maxamed xasan cadde iyo xasan cabdulaahi maxamuud go sports iyo cabduqaadir xuseen waasuge iyo maxamed abuy tiire dhammaan dadkaasina waxa ay tahniid gaarsiinayaan maxamed cabdulle aadan dhicisow iyo doktor maa'ido maxamuud aadan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho way leeyihiin aadin horseeda guri khayrqaba aamin ayaan leenahay heesta ugu horraysa waa fiidmeer codkii xasan diiriye faarax
Furfurin algo
tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi ku luqaynaya xasan diire ee faarax haatanna waxaa noo baaqaya daanda dadka kale ah cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine ifraax cali maxamed xaliimo ciise maxamed iyo suuri maxamed diiriye sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka doctor muuse ee magaalada burco waxaan leenahay noqo tiidadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen xuseen fashon iyo cabdulaahi jaamac yuusuf buruuj iyo barkad cabdirashiid cabdulaahi cirdey raxmo maxamed gabas iyo fartuun maxamed gabas iyo ibraahim maxamed gabas iyo aadan maxamed gabas iyo maryan maxamed gabas iyo xamdi maxamed gabas cabdulaahi cadde maxamed gabas iyo maxamed cabdi sagaar iyo asxaabta waxaana dhammaantood ay jecel yihiin in ay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aabe maxamed ibraahim gabas iyo hooyo faadumo xasan qoyow oo wiil uu ugu dhashay boosaaso wiilkaasi oo loo bixiyey cabdicasiis maxamed waxaan leenahay cabdicasiis maxamed gabas noqo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara nuur noo soo qaba heesta labaad heesta labaad ee aan dhegaystayaasha u hayna daandurayo waxaa ku wada luuqaynaya axmed naaji sacad iyo faaduma qaasim ilowle
Daddy.
dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno daanda waxaa noo baaqay hooyo butuule xaashi iyo aabo xasan sheekh aadan iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa cabdifataax xasan sheekh aadan cabdulaahi xasan sheekh aadan iyo cabdiqani xasan sheekh aadan cabdimajiid xasan sheekh aadan waxaa kaloo ku jira cabdikaafi cabdiraxmaan cabdiwakiil iyo xamdi xasan sheekh aadan faadumo xasan sheekh aadan cabdixakiim ayaa ku jira iyo cabdisalaam cabdirasaaq nasre nuur isaaq iyo qamar nuur isaaq asxaab kale oo fara badan ayaa sidoo kale dhambaalkani ku jira daandurey dhammaantoodna waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdimaalik xasan sheekh aadan iyo xaaskiisa raxmo nuur isaaq oo arooskooda uu ka dhacay degmada mandheera waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana allaha idin kala siiyo aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid hooyo faadumo maxamed cali iyo xukun daahir xalane asad daahir xalane siciida dhegagalaab hire iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh aadan iyo ayaanle faarax bile iyo suldaan cabdulaahi xalane iyo aamina faarax axmed daahir waxaana ay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan mahad daahir xalane iyo xamdi cali axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin waa tahay daanda dhammaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray aabo idriis xuseen saraaye iyo hooyo fardowse yuusuf cali cabdilatiif idriis xuseen iyo xuseen idriis xuseen nasteexo idriis xuseen zaynab idriis xuseen iyo xamse idriis xuseen dhammaan reer idriis xuseen waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan amiin idriis xuseen iyo aasiye bashiir axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qaban allaha idin kala siiyo dhambaalkan la mid ahna daanda waxaa diraya dadka kale ah hooyo maryan nuur ducaale iyo sahre ciidla nuur waa wariyaheenii waxaa kaloo ku jira raxme ciidla nuur iyo ifraax ciidla nuur axmed ciidla nuur xasan ciidla nuur nimco ciidla nuur iyo najmo ciidla nuur ibraahim maxamed jaamac iyo rihaam mustafe axmed dhammaantood waxay hambalyo iyo duco isugu darayaan amiin idriis xuseen iyo aasiye bashiir axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama amiin iyo aasiya waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana uu alle kala siiyo aamiin ayaan anaguna leenahay waxaa sidoo kale dhambaal kale diraya oo u hambalyeynaya amiin iyo aasiya dadka kale ah hooyo xabsan daahir sarreeye iyo madiina cabdilaahi qalinle saacada cabdilaahi qalinle iyo fardowse cabdilaahi qalinle khatare cabdilaahi qalinle dhammaantood waxay hambalyo iyo duco u wada dirayaan amiin idriis xuseen iyo aasiye bashiir axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama waxaanu leenahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba isku waara heesta saddexaad ean dhegeystayaashan u soo qabanayno waa jawharad waxaa qaadaya maxamed bikey
qofku rabay kaajeesiyo babaadgaya ku joogsiye tamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel rabay kaajeesiyo babaadgaya ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale qofku jeceladoo jecel aniguna aniguna jaleecada isadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalan maseexde aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalani maseexde shoqoradayda jiirkaygu kuma tago jaxaygi midigay midigey imageli jirboobyo ubaxjaad baajaadan boga kuugu jojo jogo waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaad baajaadan boda kuugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin warnaxaa warnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaado qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilcdaajaha kudhayaya shohordaydaay jiirkaygu kuma tago jeexaygi midigay midigey ima helin jir boqolyo
waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi uu ku luuqeynayay maxamed biike dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno warqaddana waxay naga soo gaartay cabdirasaaq maxamed diirshe iyo xaaskiisa yaasiin maxamed saciid iyo xaaskiisa nuuro xirsi jimcaale iyo saygeeda cabdirasaaq cismaan xasan akiila iyo xaaskiisa waa cali cabdi maxamed cali baashi iyo reerkiisa sahare cabdulaahi warsame iyo caruurteeda cabdulaahi faarax jabaan iyo reerkiisa ismaaciil maxamuud diiriye iyo qaar kale oo fara badan dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan xuseen cabdulqaadir axmed iyo sacaad maxamed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin markana waxaad ku soo dhowaataan heesta alkudhigeedu yahay hodanay iyo codkii saciid maraxaydar
hodanay adduunyada dhiifiyo dhibaatiyo wax naftaada heeri hawle kama dhammaatee hodanay adduunyada dhiifiyo dhibaatiyo wax naftaada heeri hawle kama dhammaatee anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday oon kaar ihaynba lay kaa horkeeni anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday oon kaar ihaynba lay kaa horkeeni intaan haw ka soo idhi eryadii la sara kacay habhabtay ka bahu mid haleeli waa intaan haw ka soo idhi eryadii la sara kacay habhabtay ka bahu mid haleeli waa habarqabe jacaylkuna ahaa halistii wadnaha iyo berkibow halgaade maxaa kula hagaagsan haatan kula hagaagisaa intuu haatuf ii yimid inad yaraa hadaaqdo isoo hilowdo ilaa hadashay moodi intuu haatuf ii yimid inad yaraa hadaaqdo isoo hilowdo ilaa hadashay moodi haybadaiya nuurkii kansaqaadu wanaaga haybadaiya nuurkii kansaqaadu wanaaga haasawahaaga iyo sii hilaaca haybadaiya nuurkii kansaqaadu wanaaga haybadaiya nuurkii kansaqaadu wanaaga haasawahaaga hiyi orodka boodada hanqaltaaga eegmada hareeraha intaan day haabkaana waay hiyi orodka boodada hanqaltaaga eegmada hareeraha intaan day haabkaana waay habarqabe jacaylkuna xalistii wadnaha iyo barkibuu halgaade maxaa kula hagaagsan haatan kula hagaagsa sida hogol da'ayso haylimaastay galabtii ama dirirka hoori koobaan bislaataay sida hogol da'ayso haylimaastay galabtii ama dirirka hoori koobaan bislaataay nasiib hoos u jeedo ka hungoobay guusha nasiib hoos u jeedo ka hungoobay guusha erigo'an habaasliyo abarii horseeda nasiib hoos u jeedo ka hungoobay guusha nasiib hoos u jeedo ka hungoobay guusha erigo'an habaasliyo abarii horseeda nafsigana ma helayo isagoo hubkiisiyo hanqamuhu u buuxaan adigaaba haystee nafsigana ma helayo isagoo hubkiisiyo hanqamuhu u buuxaan adigaaba haystee habarqabe jacaylkuna xalistii wadnaha iyo barkibuu halgaade maxaa
xudaney iyo codkiisa eed madax eedarhayd daanintaas kaga gudubna nuur hay maxaad kaloo noo haysaa waad tahay daanduray gebagabadii ayaan soo gaarnay dhegeystayaashana waxaan ku macsalaameyn doonaa heesta dhakhtar waxaa ku luuqaynaya maxamed cali burci intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa weydilin kugu soo jeedinayay ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaayo nabadgelyoaduudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine dhuuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dhakhtar bay suukiin quray aadna weeli ma dhaadanid aadna weeli ma dhaadanid sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhalaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadii siiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhalaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygayway calaf lagama dhunte kitaabay suken dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay suken dhiigay dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadan dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadanid aadna weheli ma dhaadanid dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadanid dhakhtar bay suukiin qoray aadna weheli ma dhaadanid
heestaasi dhakhtar beesukeen qore waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha idaacaddani galabta iyo wararka v o n waa naga intaa intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daanduriyo adila nabadgelyo
sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxiyo lafahaai waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhanan ka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa